madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray qeyb cusub oo caafimaad oo casri ah oo laga hirgeliyay cisbitaalka guud ee gobolka bakool munaasabadda xarig jarkan waxaa ku sugnaa wasiiro xildhibaano dhakhaatiir iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada degmada xudur saciid axmed cali wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay qeybtan ay noqonayso mid lagu haqabtari doono baahiyaha ay qabaan bulshada ku nool guud ahaan gobolka bakool gaar ahaana degmada xudur
saddex qaybood uu ka kooban yahay qaybta qaliinka oo loo dhisay saddex iyo toban qol oo islamarkaana qallabaysan ama o t department waxay u yaqaanaan waxaa kaloo jirto qayb kale oo bukaan socodka loogu talagalay o b d-da oo ayadana saddex iyo toban qal ku kooban oo islamarkaana qallabaysan waxaa kaloo jirto x-rayga ama qaybta raajada oo ayadana ka kooban mudan madaxweyne afar qol oo islamarkaana ayadana qallabaysan tahay iyo gaari ambalas ah mashruucan maanta ah xarig jarayso intaasuu ka koobnaa alxamdulilah sidii loogu talagalay oo maxay aheeto doonarkiina ay ugu talagaleen dowladdiina ay ugu talagashay ayaa loo dhisay ummaddiina ay kaga faa'iidaysanayaan madaxweyne isbitaalka haddeertan goobta aad taagan tahay shaqa ka socoto bukaanada meeshaan joogo reer xudur keliya ma ahan shalay aan dhex marnay waa waraysanay qaarkood ilaa tiyeglow ay ka imaadeen ilaa maxay aheeto biyooley ilaa ceelgaras ilaa tuulooyin kaleoo xudur labaatan kilomitir u jira ayay ka imaanayaan saakay dadka dhan way wada arkayeen oo mootooyin ay ku imaanayaan qaarkood qaarkoodna ambalaasay ku imaanayaan oo isbitaalkaasi usoo adeeg doonanayaan alxamdulilah wixii maxay aheeto qayladhaantii aa samaysay maalinta isbitaalkana hadda ka hor aad soo booqan jirtay isagoo dhul bannaan ah oo daash ku dhisan aad imaaday maanta ilaahay wuxuu qadaray isagoo qalabaysanoo waxaan dhihi karaa deegaanada kale ee koonfur galbeed shabeelada hoose iyo gobolka baay intaan ma haystaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareen ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay xoogga saari doonto adeegyada bulshada runtii maalintii hadda noogu dambeysay iyo maanta wax weyn baa iska beddelay isbitaalka waxaa muuqdo horumar ballaaran waxaa muuqdo dhismayaal qurux badan oo noocyada kala duwanaa ee isbitaal laga rabay ah waxaa aad loo dhammaystiray qaybihii isbitaalka uu lahaa oo dhan sidaasoo kale waxaa la keenay qalab aad iyo aad iyo aad u heer sarreeyo ah oo qalabka caafimaadka ee hadda adduunka lagu isticmaalo ah ayaa la keenay oo raajadii ka mid tahay oo qalabkii qalniinka oo saalada ahaa ka mid tahay oo ay ka mid tahay oksijiintii ay ka mid tahay iyo makiinaddii lagu hagaajinayey runtii waxaa ilaahay mahaddiisa ah in intaasba ay u suurto gashay gobolka marka waxaan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iska leh cid kasta oo nagala soo shaqaysay gaar ahaan dowladda talyaaniga oo aan ka codsannay inay isbitaalka noo dhisto muddo hore oo inta aan kormeer ku imaannay iyo w h o oo furiisay mashruucan dhammaystirtayna ayaan u mahad celinaynaa sidaasoo kale maamulka isbitaalka iyo takhaatiirtana aaday u mahadsan yihiin